wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan ayaa xariga ka jirtay xarun waxbarasho oo loo hirgeliyey caruurta agoomaha ee ku nool magaalada ceynaba ee gobolka sarar madarasada ayaa waxaa hirgeliyey walaalo muxsiniina waxaana ka qaybgalay munaasabadda xarig jarka wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan culimaudiinka magaalada iyo martisharaf kale maamulaha madarasada al ixsaan ee magaalada caynabo sheekh salaad rooble ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo martay madarasada oo horena aan usoo gudbinay iyadoo markaa sawirkeeda iyadoo dhismuu socdo oo markaa ay qabyi ku jirto ilaahay mahadii madarasad markaa waxaanu awal inoo soo sawir marka hore iyadoo qabyi ku jirto dhismaysa maanta ilaahay mahadii waxaana soo gaadhay way dhammaatay dhismaheedu wuu dhammaaday kuraasidii iyo qalabkiina waa la keenay marka maanta waxaan u ducaynana ilahi subxana watacaala dadka ka qayb qaatay dhismaheeda iyo dadka muxsiniinta ee kusoo deeqay qalabka yimi qalabkaasina wuxuu ku fadhiisan karaa ama deeqi karaa sagaashan arday waa kuraasi ay ku fadhiisan karto sagaashan arday deeqaya ilaahay mahadii subxana watacaala waxaynu ilaahay uga baryaynaa dadka muxsiniinta ee kusoo deeqay agoomaha in ilahay miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay janatulfirdowsa oo jannooyinka ugu qaalisan in ilaahay ku irsaaqo dhammaantoodba cid kastoo ka qayb qaatay dhismaha iyo ciddaa qalabka keentayba wixii dambe wax ku darsan doonana waa kusoo dhaweynana wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan sheekh cabdirasaaq albaani iyo qaar ka mida martisharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey dhismaha madarasadan madarasadan al ixsaan ee agoomaha loogu talagalay oo inoo soo gebagabowday oo kuraastii laynoo dhigay wixii kalena inoogu daba jiraan aanu ka codsanayno dee kolley agoomaha wixii kale loogu dari karo in fiidinkooda iyo wixii kale marka loo habeeyo ay loo raacin doono sidaas daraaddeed waxaynu soo dhowaynaynaa cid kasta oo ka hawl ka qayb qaadatay arrintaa khayrigaa beryahan dambe xagga khayriga aad baa gobolku ugu dadaalayaa malaashaashadaha waa ka daawateen meelo badan oo diinta lagu hormarinayo milcaamadalo maxadalo markisyalo isugu nimi iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala dalkana uu raxmaad qurux badan ka shubay oo barwaaqo iyo nabadgelyoba ay tahay inaynu isugu nimi madarasadii furitaankii madarasadii al-ixsaan xaruntan waxbarasho ayaa wax badan ka bedeli doonta baahiyaha dhanka waxbarashada oo ay qabaan caruurta agoonta ee ku nool magaalada caynabo